waxaa kulan isugu yimid qaar ka mida culimmada iyo madaxda soomaaliyeed ee kenya shir hal maalin socday oo ay soo abaabushay hay-adda namlef ayaa halkan ka dhacay shirkaa marka waxaa ka soo baxay go'aamo go'aamadii baan rabnaa ama bayaan inaan idinla qaybsanno sida aad la socoteen waxaa dhowaan gobollada koostiga ama xeebta ee dalka kenya qaar ka mida kountiyada ay iska mamnuuceen oo ay joojiyeen isticmaalka gadidda iyo cunitaanka qaadka marka arrintaas waan ugu hambalyaynaynaa walaalaheen reer koostiga annagoo taa ka duulayna baa halkan waxaa isugu yimid madaxdii iyo culimmadii soomaaliyeed qaar ka mida ee kenya waxayna aad uga hadleen dhibaatada uu qaadka iyo mukhaadaraadka kale ay ku hayaan bulshada dood dheer iyo falanqayn dheer kadib waxaa la isla qaatay go'aamo annagoo ah culimmadii iyo madaxda soomaaliyeed ee kenya waxaan isugu nimid shir ballaaran oo aan kaga hadlaynay arrinta ku saabsan mukhaadaraadka oo qaadku ugu horeeyo waxaanan isla qaadanay qodobada soo socda waxaan si qoto dheer marka hore uga walacsannahay saamaynta baahsan iyo waxyeellada uu qaadka iyo mukhaadaraadka kale ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee kenya annagoo ka duulaynaa shareecadeenna islaamka ee daryeelka bulshada iyo dhibka faraha badan oo qaadku ku hayo ee ummadda aan hadda ka hadalay aadna uga warwarsan dhibaatada caafimaad dhibaatada amni iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu qaadku u geystay ama ku hayo bulshada waxaa noo muuqatay qodobada soo socda kow ciribtirka qaadka waxaa naga go'an haddaan nahay waxgaradkii inaannu ka shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa qaadka miraaga iyo mogukaaga iyo dhammaan mukhaadaraadka kala duwan ee la isticmaalo loogana badbaadin lahaa arrintaas bulshada waxaan ku baaqaynaa mamnuucidda isticmaalka qaadka iyo mukhaadaraadka kale iibinta qaybinta noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka ay ku jiraan qaadka iyo mogukaaga iyo wax kasta oo la halmaala waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dib u eegto sharciyada ku saabsan ee isticmaalka qaadka waxaan ku boorinaynaa xukuumadda inay dib u eegis dhammaystiran ku samayso sharciyada jira ee la xidhiira xakamaynta maandooriyaasha si loo hubiyo inay bulshadu ay badbaadaan oo ah waajib dastuuriya oo dowladda saaran ilaalinta caafimaadka iyo nabadda iyo wanaagga bulshada waxaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed iyo waxgaradka meel walbay joogaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta ku saabsan khatarta isticmaalka mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo inay bulshadao dhan ka qayb qaadato oo waajib culimmada saaran keliya maaha waa waajib bulshadaoo dhan saaran waxaan ku boorigelinaynaa hay-adda nakaada iyo wasaaradda caafimaadka inay fuliyaan ololo waxbarasho oo ku saabsan khatarta bulsho dhaqaale iyo caafimaad iyo qoys ee uu qaadku ku hayo bulshada waxaan xoogga saaraynaa muhiimadda ay leedahay in la taageero shakhsiyaadka la halgamaya balwadda yacnii in la taageero oo lagu dhiirigeliyo joojinta qaadka weye shakhsiyaadka la halgamaya ee raba inay ka soo noqdaan qaadka in la taageero oo bulsho ahaan iyo qoys ahaanba loo taageero laguna dhiirigeliyo waxaan ku baaqaynaa la shaqaynta hay-adaha dowladda kahortagga mukhaadaraadka sida nakaada iyo wax la mida inaan la shaqayno kuna dhiirigelinno arrintaa iyada ah qodobka toddobaad waxaan maaragtay kubcinaynaa qiyamka islaamka waxaan sii wadi doonnaa ilaalinta iyo koruqaadista caqiidada islaamka iyo qiyamka dhiirigelinaya nolol nadiifa islaamku wuxuu dhiirigelinayaa nolol nadiifa oo caafimaad qabta oo fayow annagoo u adeegayna bulshooyinkeenna bayaankan waxaan ku xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay abuurista bulsho badbaado leh caafimaad qabta qoysas dhisan oo barwaaqo ah kana xor ah waxyaabaha maandooriya ama maskaxda ku ciyaara ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu towfiiqdana waafajiyo waxaa bayaankan ku saxiixan qaar ka mida madaxda iyo culimmada soomaaliyeed ee kenya